dhalinyaro Soomaali ah ayaa markii ugu horreysay ku biiray booliska gobolka Victoria ee dalka Australia. Dhallinyadan ayaa ka mid ahaa cutubyo ka mid noqonaya booliska dalkaasi oo tababar loogu soo xiray magaalada Melbourne ee gobolkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ee dalka Australia Ibraahim Cumar Bafo.
in dhallinyaradan ay ka mid noqdaan booliska gobolka waxaa sabab u ahayd kadib markii labada kun toddobiyo tobankii ay booqdeen dugsiga tababarka booliska gobolka oo lagu soo wareejiyey si ay u arkaan qaabka uu booliiska u shaqeeyo iyo goobaha lagu tababaro dadkaasi tegay dugsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame oo ii sharxaya
sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa filaya inay ahayd waxaan ka mid ahayn koox dhaqmada kala duwan ka socday oo booqasho u tagay dugsiga tababarka booliska ee gobolka victoria ku yaala waktigaasi markaa dhalinyarada soomaalida ee raacay waxay ahaayeen ilaa shan dhalinyare ayay ahaayeen inkastoo dadku ay aada u badnaayeen barnaamijku tuur ayuu ahaa oo booliska sida u shaqeeyo sida dadka loo tababaro waxyaabahaas ayna tusayeen oona barayeen runtii dadkii markaa waagaasna raacay qaar ka mid ah ayaa ka helay oo arkay waxa meesha ka socda iyo systemka jeclaadayna inay ku biiraan waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo ka faa'iidaystay barnaamijkan oo qaar ka mid ah hadda ay booliskaba ka tirsan yihiin arrinta ku saabsan walaal hadda inta soomaalida ah anigu aan arkay ama maqlay waa labo sidoo kale waxaa lai sheegay qof saddexaad inuu akademiyada uu ku jiro imtixaanada laga qaado dhallinyarada ayaa ah kuwo aad u adag xilliga ay ku biirayaan booliska iyadoo mid ka mid ah haddii qofka uu ku dhacona aysan u suurtagelaynin inuu helo fursaddaasi haddaba waxaa jira qaabab loogu fududeeyo inay bartaan imtixaanaadkaasi ka hor inta aan laga qaadin waa kan mar kale faarax oo ka warramaya in imtixaanada booliska sidaan soo sheegay dadka dhaqamada kala duwan ka soo jeeda ay qaarkood ku dhacaan gaar ahaan dhinacyada masalan physicalka oo kale dabaasha oo kale psychologiga waxa la yidhaahdo iyo iyo iyo waxyaalo lamid ah marka dabeecaddana waxa weeye haddii marka shuruudaha lagaaga baahan yahay ama inaad ku baasto imtixaankaasi dhinac walba ayaa lagaa rabaa inaad ku baasto haddii mid ka mid aad ku dhacdo laguma siinayo fursaddaas sidoo kale haddii backgroundigaagu ay wax ka khaldan yihiin sida masalan dembi hore inaad gashay iyadana laguma siinayo xataa haddii ganaax lagugu leeyahay ganaxyadaas waa inaad iska bixisaa oo iska fududaysaa fursaddaas lagu siinmayo shuruuduhu maadaama ay adag yihiin markaa qof waxaad arkaysaa oo runtii aad ugu firfircoon arrintan kana soo bixi kara oo oo waddanku doon ha ka soo jeedo laakiin waxyaabo yar yara ku haraya sida ganax in lagu leeyahay wax la mida marka arrimahaasa marka waxaan isku daynaa annagu kijaaliyad ahaan sidaan u fududayn lahayn qofkaas aan ku dhiirigelin inuu ganaxyadii waxyaaba lagu leeyahay iska dhammaystiro soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka aan sidaas u jeclayn inay booliisku ay ku biiraan sababtu maxay tahay
waa run walaal sidoo kale dadkeenna soomaalida ah oo keliya ma ahan runtii dadka aan jeclayn inay booliska ka mid noqdaan waxaan isleeyahay sababtu waa booliska waddamadan oo ah runtii mas-uuliyad culus maadaama waxa aad ka shaqaynayso ay yihiin la dagaalanka dembiyada laakiin dhinaca kale markaad eegto waa shaqo shaqooyinka kale la mid ah oo weliba ixtiraamkeeda goonida ah leh oo qofka for example afrikaanka oo kale soomaali ahaado ama afrikada kale ha ka soo jeedee marka la arko isagoo dharkii booliska xiran oo waddada maraya lagu ixtiraamayo lagu tixgelinayo annaga soomaali ahaan cilada kale oo aan leenahay waxa weeye annagoo aan faham fiican ka haysan arrimahan ama booliska ha noqoto ama shaqooyinka kale dowladda ha noqoto qofkana waxa wanaagsan inuu waxa horta marka hore arko oo fiirsho dabadeed baaro marka kadib uu go'aanka gaaro haddaba barnaamijyadan dhallinyarada loogu fududaynayo inay ku biiraan ciidamada booliska ayaa la kordhiyey si dad badan ay uga faa'iidaystaan oo soomaalinu ay ka mid tahay hadda barnaamijkan waa la dheereeyey oo laba sano oo kale ayaa lagu daray kadib markii uu runtii barnaamijkan uu noqday barnaamij guulaystay uu noqday dowladda victoria ayaa dhaqaale kale ku dartay ku bixinaysa hadda
booliisku mar walba waxa ay soomaalida iyo jaaliyadaha kale ay ka codsadaan inay ku soo biiraan ciidamada ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka